iyadoo lix iyo tobankii bishan idaacadda star f m ay ku guulaysatay abaalmarinta kuusa award ee uu bixiyo maamulka isgaarsiinta kenya islamarkaana loogu aqoonsaday idaacadda loogu jecel yahay gobolka waqooyi bari ayaa waxaa xafiiska idaacadda star f m ee mandheera maanta inagu soo booqday mid ka mid ah waxgaradka mandheera kana mid ah dhegaystayaasha sida weyn ugu xiran idaacadda ugaas cismaan raaqiso waxa uu ugu horeyn u hambalyeenayaa maamulka howlwadeennada iyo dhegaystayaasha idaacadda magacaygu waa ismaan raqiso oo jooga mandheera runtii waan ku faraxsannahay shacabka mandheera haddaan nahay dhegaystayaasha staif haddaan nahay waxaan u hambalyeynaa idaacadda stafm oo heshay abaalmarinta labaad ee shaqa wanaag ay u qabato wadaweynaha waan u hambalyeynaa hambalyo hambalyoaan leenahay waxaan u malaynaynaa dhammaan dhegaystayaasha howlwadayaasha star f m maamulayaasha dhegeystayaasha countiga jooga kuwii gobolka waqooyi bari jooga kuwii kenya dhamaal joogo oo aada u dhageysta idaacadda oo maanta idaacadda ku gaarta maanta heerkan inay abaalmarin ay hesho waad ku mahadsan tihiin waad ku mahadsan tihiin star f m hambalyoon leenahay shaqadaad qabanaysid wadaweyne u shaqaynaysid ugaas cismaan raaqiso ayaa dhanka kale ka waramay goortii uu bilaabay dhegaysiga idaacadda barnaamijyada uu sida gaarka ah u dhagaysto iyo waxa uu ka faa'iiday wardintii staafim intay bilaabatay oo inta dhexdooda waan dhagaysanay aniga waan ku xiranahay saacad kastaba markaan nafas leehay waan ku xiranahay staafim waan ku xiranahay ma dhagaysto idaacadaha kale ma dhagaysto idaacadaha aad brograamka aada laga xiiseeyo ugu horreynta horte waa tafsiirka qur-aanka ka baxa salaada mudda labaad waxaa waaye su-aashii habeenkii soo gasho saddex saa markii la gaaro culimadii su-aasha la weydiinayay runtii aad baa laga faa'idaystay su-aashaas haddaan dhagaysto habeenkii ilaa shan saac ilaa farsa ilaa barnaamijka ka baxo aad baan u dhagaystaa waxyaalo badan aan laga baranaya nafteydan ka bartay midda kale saddexaad waxaa waaye wararka adduunka idaacadaha kulli b b c ku xiran b o a ku xiran wixii kulli adduunka dhac kulli meeshaan ka dhagaysanaa mawjadaha bedel iyo raadi ma jirto saa u socota waxaa kuusoo galaysaa b b c kuusoo galaysaa saa u socota waxaa kuusoo v o a tan nafteed waxa waye waa waa arrinta soo jiidata star f m aada loo jecel yahay midda kalaa waxaa kala jeedana waxa waye star f m waxaa maaragtay loo xusaa in heesi iyo waxyaala xuna maaragtay oo islaamka rabin laga daynin mar kastaba anashiida ama waxyaalo kaloo diini ama barnaamijyo muhiim oo laga faaidaysto waxyaalaha maase laga helaa runtii waa idaacadda aada loo xiseeyo mandheera haddaad dhex martid meel kastaba waxaa la dhagaystaa stafim aa la dhagaystaa mar kasta waa la helaa taasaan maaragtay anugu jeclahay anugu jeclaani aan maaragtay sidii aad u mutaysatay abaalmarinta kolley waxaan u malaynaha inay tahay waa shaqadan midda kale waxaa haddana aada loo jecel yahay star f m waxay isku xiran tahay ayadii bulshada isku xiran bulshadii isku xiran qof maskiin oo dhibanaha oo loo baahda in maaragtay la caawiyo star f m aa loo tagayaa ama star f m u tagaysa gurigiisa u tagaysa waa la caawinaya intaasoo qof oo la caawiyey qootigii inta dhexdoodii waxaa nafteeda dhowr qof oo yaan maarata goobjoog ka ah star f m caawisay ee wararka fidisay lasoo raacay oo muslimiinta ay soo caawiyeen waan goobjoogan ka ahaa waxaa loo jecelya aada maaragtay wararkeedii oo maaragtay oo sugan oo haddana la aaminsan yahay wararkeedu maarata inuu run yahay oo waxyaala been aan ka hadlaynin ayadoo fiirsanayso haddana waxyaala qaar aan ku dhacaynin waxyaala qaar oo maaragtay oo iska hadal loo ku dhacaynin
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta ista ismaamulka mandheera